إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah khasaare isugu jira dhimasho iyo mid hantiyeed ayaa waxaa ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay gobolka shabeellaha hoose askari ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho weliga baay iyo bakool ayaa waxa uu ka hadlayay heshiis ay gaareen beelaha gare iyo eelaay ra-iisul wasaaraha etoobiya ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa ciidamada dalkiisa waxa uu ugu hambeleeyey dagaalkii ay soomaaliya la galeen kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatanki ilaa toddobiyo siddeetankii xilli madaxda dowladda federaalku ay sheegayeen in etoobiyada iminka aanay tii hore la mid ahayn oo ay soomaaliya nabad iyo caano u wado qaar ka mid a dadka ay u furan tahay fariinta wararka lagu diray ee idaacaddan alfurqaan ayaa ka hadlay siday arrintaasi u arkaan intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن khasaare isugu jira dhimasho iyo mid hantiyeed ayaa ciidamada dowladda federaalka waxaa lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ugu yaraantii lix askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa la xaqiijiyey in ay dhinteen ka gadaal markii gaari beebe ah oo ay saarnaayeen qaraxa lala eegtay gaariga ayaa la sheegaya in waxyeelo xoog leh ay halkaasi ku gaartay ciidamada dowladda federaalka ayaa goobta waxay ka qaateen meydka saaxiibadooda ciidamadani waxa ay qeyb ka ahaayeen ciidamo difaacayay saraakiil cadaan ah oo marayay agagaarka awdheegle waxaa la sheegay in gaarigani uu ka mid ahaa gaadiid hor socday gaadiidka caddaanku ay saarnaayeen sidaasna lagu qarxiyey ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qaraxa waxay la beegsadeen ciidamadan dowladda federaalka ka tirsan shisheeyahana sida tooska ah uula shaqaynaya gobolka shabeellaha hoose waxaa horey loogu dhiigbixiyey ciidamada dowladda federaalka ah waxaana ka dhacay dagaallo iyo qaraxyo kala duwan waxaa la xasuusan yahay toddobaadyo ka hor weerarkii weynaa ee ka dhacay deegaanka ceel saliine halkaasi oo lagu dilay lixdan iyo shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah iyadoo isla maalintaasi soddon iyo laba kale lagu dilay deegaanka lafoole ee isla gobolka shabeellaha hoose una dhexeeya muqdisho iyo afgooye shan kalena lagu dilay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ayana ka tirsan askari ka tirsanaa ciidamada sirdoonka dowladda federaalk ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho askarigan ayaa waxaa la sheegay in lagu qaarijiyey xaafadda kaawagoday oo ka tirsan degmada dharkeenley ee gobolka banaadir rag ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa askarigani dilay waxaa la sheegay in uu u libisnaa sidii shacabka askarigan ayaa waxa uu ku shaqaynayay qaabka dhar cadda ah asigoo isku soo daray dadka shacabka ah horey magaalada muqdisho waxaa uga dhacay dilil iyo qaraxyo ay geysatay xarakada shabaabul mujaahidiin kuwaas oo lagu naafiyey dowladda federaalka ah weliga bayiyo bakool ayaa waxa uu ka hadlayay heshiis ay gaareen beelaha gare iyo eelaay cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya
heshiiskan oo ahaa mid taariikhi ah ayaa waxa ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhex dhigtay beelaha gare iyo eelaay oo wadadaga qeybo ka mida gobolada shabeellaha hoose iyo sidoo kale baay iyo bakool munaasabad ka dhacday qeybo ka mida baay iyo bakool ayaana lagu soo gabagabeeyey xurguftii ka dhexaysay labadani beelood kulan loo fadhiyey wax ka badan toban maalimood ayaana lagu soo gabagabeeyey iyadoona lagu kala qaatay qodobo kala duwan kelimado kala duwan ayaa laga jeediyey munaasabadan iyadoona inta badan dadkii kasoo qeybgalay ay bogaadiyeen heshiiskan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhex dhigtay labadani beelood suldaanka beesha garre suldaan cabdulaahi waxa uu ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadda waxa uu sheegay inuu bogaadinayo ficilka wanaagsan ee islaaxa ah ee la dhex dhigay labadan beelood wa laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin ow macruufin ow islaahin bayna annaas islax bayna annaas ayaa ka shireen ilaahay ililahagay waxaas uu tuuqaa inay miisaangoota sanaad ilaahay uu kabay tan kale wixii salshiidiyo ta'siir ha ahaato war cusub in la qodaa awalkeed baan itiitinay awalkeed walaayadun dhahdhown war cusub misal qod kara lanu dhahdo eelaai karana dadkan hud ogaalma ayaa in oo war ga-ange tan kanskoysto kan kanskoysta yaa loo qaba gud haqiiq raadan ayaa luteeyey in iyo hab ishiisine kal dheer yihiinoo dhahdood dhulkal kashiro ay kal dekan yihiin asal arka wasal haqiijiyo guddigii lu diray aad baa wasaa usuubay wax oo meel shaka ay masaa ka tabi gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxa uu ka mid ahaa dadkii kelimadaha ka jeediyey munaasabadda labadan beelood ayuu si adag ula hadlay dhul ninkii taga aan ku noolaan karin bus iyo oon u dhimanay oon iyo harada baa dilay markaan imaanayni korkayni waxaa ka bahaya qaac markaan bahayni dad nool baan ahayn fa kadaalika dadka annaga naga sii daran kuwa kor saarnaa busna saarnaa oo laba iyo tobankii maalintii la wareejinayo inta fiiri inta fiiri inta arag inta day inta war inta kadaa ku wareegaya ka waran waxaan idin leenaha ilaahaydaan abuurtay ka habsada qabiil soomaaliyeed oo maanta wilaayada islaamka ku nool ma jiro ilaa istiqraar iyo nabadu ku nool yahay ummaddaa ilaahay ka mid noqdo oo nabad iyo istiqraar iyo abti iyo eesin sidii ku noolaan jireen ku noolaada weligiin waa wada noolaan jirteen haddana wada noolaada maashale ma dhalanina waxaan kaloo idin leeyahay haddii intaas qarash laidinku bixiyey intaa aayad laidinku akhriyey oo haddana huqanci weysaanoo wixii islaamka idin soo sheega aad intaad dhegaysataan aad qaadan weysaanna haddee waxaan isu sheegayna maaha gabagabadii sheekh cabdulaahi macalin geedow oo ah waaliga walaayadii islaamiga ah ee baayo bakool ayaa ka hadlay munaasabadda wuxuuisna ku adkeeyey labadan beelood inay dhaqangeliyaan waxyaabihii lagu heshiiyey islamarkaana qodobada adag laga soo saaray marka intaasitow kabacda walaagii lakabalami may balanaa oo go-aamee oo walaalaha golaha noqobadana akhriyeenoo walaalka walaayada shabeellada hoose mas-uulsheena xoogaha faahfaahiyey korsurumi walilaka balami marka lanwelba in sidiiska ilaaliyo ballanta la fuliyo arrintaasitowna dardaarmaan insha allahu tacaala arrinta kale marka mayu ahaa may balena walaagii waraalhaan meelalinka akhriya mayba iska dayaan insha allahu tacaala golihii marka may larahayo suldaanada meelon roogan iyo marka may larahayo lanki hadda marka munaasab naga toban in qoraalhaan in siino fadaan maadaama hadda qoraalka la akhriya ay dheegaysan ini qoraalhaan liin dhiibo lan welba marka suldaanshay liin dhiibo lanki markon lama beejin kuweel hob saron liin badiyo arrintaasaytowna insha allahu tacaala on kolley islen haddii ilaahay subxana wa taala qadaro niin fududaayo mayba kale lenaa go-aamada hegshe markii aan walyarka nagada marka may balarahi deegaamadii warooga hore qodanaayeen qodanaadayaan yalari dhowr waroodna wax hal baabi'iyo yalari madan go-aamada guutaan saasu hal qodob unbaa kolley marka iftiimi fatamaylkiyaaba hadhowdii ini waroogay qodanaayeen marka un wal fasahaysidii oo laarahay laaro lamba makiinadiis halabooda hal iska ilaaliyo arrintaasaytow geegina malniin sheegna ini laaro lakiyaaba war la weyneeyow malee ilaa maamulka meelo jira walaagi shabeellada hoose jiroona shabeellada hoose mas-uuliyiintii iyo idii khusayto lakala hadale
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horey waxa ay heshiisye kan la mid ah u dhex dhigtay beelo badan oo soomaali ah oo dega qaybo ka mida gobolada soomaaliya waxaana kuwooda ugu caansan ka mid ahaa heshiiskii taariikhiga ahaa ee la dhex dhigay beesha sade kaasoo ka dhacay magaalada ceelcadde ee walaayadii islaamiga ah ee gado qaar ka mid a bulshada ku xiran fariinta wararka lagu diray ee idaacadan alfurqaan ayaa waxa ay ka hadleen arrintaasi waxay aada u soo dhoweeyeen arrinta fariimaha aada iyo aad ah waxaa waaye fariimahan a ugu faraxsannahay waxaa waaye magacaygana waa jaamac waxaan ku sugannahay gobolka shabeellaha dhexe fariimaha waxaa waaye si aad iyo aad ay noogu soo dhacaan annagoo waxaa waaye iska mashquulsan ama ahan waxaa waaye ateenada ka maqan ayay noo soo dhacaan s mxkaasna aad iyo aad aan ugu faraxsannahay idaacadduna waxaa waaye maasha allah keyr allah siiyo dadka waxaan u sheegi lahaa inay iyaga laf ahaantooda ay ka faa'iidaystaan wararka ka baxaya idaacadaha mid kale oo kasii degdeg badan maanta haddii hadda war uu dhaco waxaa laga yaabaa inaad sugtid sideed saac adoo sugan oo hal daqiiq gudood aad wararkii dhan aad ku helaysaa marka dadweynaha waxaan ku dardaarmanaha inay iyago ay ka faa'iidaystaan jaaniskan bismillahi araxmaan araxiim anigoo ah magacayga yaasar dheere oo ku nool degmada jilib waxaan leeyahay warbaahinta islaamiga alfurqaan walaalaha ku shaqeeyey aad iyo aad baad micnaha arrin wanaagsan u haysaan barnaamijkan oo aad soo dartaan fariimaha oo micnaha aad la wadaajisaan dadka idin dhegaysanaya wallaahi aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waa barnaamij aad u muhiimsan isla markiiba micnaha uu dagaal dhaco ama qaraxya ay mujaahidiinta ay geystaan isla markiiba noo soo dartaan aad iyo aad baad u muhiimsan tihiin walaalayaal si laba jibaara waan idin salaamayaa waxaana micnahan idin leeyahay barnaamijka idinka wadaan aad buu muhiimsan yahay insha allahu sii dardargeliye saas ayaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fariimaha idaacadda haddii aan ka hadalno aad baan mataqaanaa maarata aan ugu faraxnaa markii noo soo dhacaan sababtoo ah waxaan arkaynaa markiiba dad waxaan nahay waaqiga la socdo oo maanta meesha wax ka dhaceen siday wax jirjiraanun ayaan ka helnaa waxa aan ku xisabtoona sidaba waxaas aan arkaynana waxaa waaye waa boqolkiiba sagaashan sagaal waa boqolkiiba boqol waa run waaye wax lasoo taftiray ama waxay sheegaan wax daacada oo qofka meesha joogay maarata ay la kulmeen oo kale war waagi hore fariin hadda jirin waxaa waxaa sugaysaa idaacadda sugaysaa marka waxaa laga yaabaa idaacadda inay kugu softoosto meel aan idaacad lahayn laakiin fariimaha adoo baadiyi joogo meel anteen hadda joogtid jaa waxaad tahay nin la socdo mataqana idaacaddii adoo dhegeysan oo kale marka fariinaha la-aantood waxaa waaye waa waxba nin marka dhigoolo caalamka aan la socon waay waxyaaba aan ka faa'idna waxaa ka mid a mataqaanaa wax lasoo koobi karo maaha haddii macnaha dagaal ay ka dhacaan dhoble oo kale haddii ay ka dhacaan washington oo kale wax lagu dilo oo kale haddii qaraxa amerika ka dhacdo meel ka dhaca haddii soomaaliya gudaheeda meel wax ka jiraan oo dagaal ay ka dhacaan isla daqiiqadaasba adoona joogin meel anteena leh ama meel aan idaacadda laga maqlayn aa waxaad helaysaa fariin kuwa soo dhacayso kii markii magaalada joogay iyo adiga isku daasi marka awlan dhaqii magacayga waa cabdullaahi cabdi nuur isxaaq oo ahna gobolkaa joogan oo gobolka jubbada dhexe gaar ahaan degmada sanle jazaakumullahu khayr kolley fariintan aad bay muhiim noogu tahay annaga xaggaanada intaan hadda aan ka aragno fariintaasi yacni waa weli in laga badbadiyo oo macnaha waxyaalo badan kale oo dheeraada la raadiyo oo idaacadda weli ay howlgalo fara badan ay samayso aan yaan ku baraarujin lahayn waxyaalaha ay noo soo dirayso waxaan aad ugu diirsanay oo xagga idaacaddii beenta badneed oo saddexdii idaacadood oo kale aan ugu kaaftoomay ay noqotay biidn albari walow wixii ayada ay sheegto muhiimadda ay leedahay oo aan u qabno insha allahu tacaala ama aan u furanay ay tahay yani in ay beentaas aan kaga kaftoomo ay iska aheyd ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya ayaa ciidamada dalkiisa waxa uu ugu hambaliyeeyey dagaalkii ay la galeen soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii xilli madaxda dowladda federaalk ay sheegayaan in etoobiyada iminka aanay tii hore ahayn oo ay soomaaliya nabad iyo caano u wado sida ay hadalka u dhigaan abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya waxa uu hambalyo u diray muwaadiniinta etoobiya sida ay uga qayb qaateen jabkii ciidamadii soomaaliya la gaarsiiyey sida uu hadalku u dhigay ka gadaal dagaallo ka dhacay dhulka soomaalida ee etoobiya ay haysato ciidamadii soomaaliya ayaa kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii iyo toddobiyo siddeetankii waxay dagaal la galeen ciidamada etoobiya iyaga oo jebiyey islamarkaasina qabsaday oo dhulka soomaaliyeed ee etoobiya ay haysato laakiinse ruushka iyo kuuba iyo dowlada kale ayaa usoo hiiliyey iyadoo dowladii calmaaniga ahayd oo soomaaliya xilliga ka jirtayna aad loogu goodiyey taasina waxay sababtay in ciidamadii soomaaliya dhulka ay qabsadeen ay ka soo baxaan etoobiya ayaa arrinkaasi iminka ku faanaysa waxayna sheegaysaa inay ahayd arrin taariikhi ah qaar ka mida dadka soomaalida ayaa arrintaani waxay ku tilmaameen fallaba wajiilanimo ah oo uu ku kacayo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo marka uu madaxda dowladda federaalka la jooga ka dhawaajiya in uu bog cusub u furay taariikhda labada dal dagaalkii horay u soo dhex marayna ay sabab u ahaayeen hogaamiyaal keligii talisyo ah xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ayaa waxa uu sheegayaa in arrintani ay tusaale u tahay in aan la aamini karin isdhexgalka siyaasadeed iyo dhaqaale ee abiy axmed uu sheegayo in uu ka wado geeska qaaradan afrika su-aashu waxay tahay sidee loo aamini karaa isdhexgalka siyaasadeed iyo dhaqaale ee soomaaliya iyo etoobiya ee abiy axmed uu maalin waliba ka sheekeeyo haddiiba cadowtinimada gaamurtay ee intaa la eg uu aaminsan yahay ayuu xildhibaanku hadalkiisa ku daray madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa aad xiriir ula leh ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxaanu u saxiixay ilaa iyo afar dekadood oo soomaaliya ku yaala waxaa sidoo kale xusid mudan inuu aad ula shaqeeyo islamarkaasina uu uga dhow yahay madaxda maamul goboleedyada oo markii hore ninkii madaxweyne ka ah soomaaliya uga dhowaa jiray etoobiya warkii oo dhegeystayaal idin kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa